kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaan iga batuunoy facebooka gebaygii berigii uhoreeday oo anigaa bilaaboo laiga soo duleeyo boqolaal qaxootiya bushashiga sameeyo beriis meel ku baariyo boyad shaaha geeyo eegadaan ku biile batuunay maxaa tiri waa jacbur ku saabsan sheeko dhex martay wiil iyo gabadh dhallinyara oo la xidhiidha warbaahinta bulshada amaba waxaa loo yaqaana facebook waxaa kaloo aan idii hayaa silsila suugaaneedii arraweel oo waxay socotaba caawana hambalyo iyo halyeynimo haweenkii raggii ay u qireen haasaawaheennii mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga hadhay murti uunay hore yidhi dumar hadal macaaniyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuudaa lagu soo hogaanshaa haddii ay wax tari layd hambalyadii anaa diray anigaa haddeer idhi idinka haliyeeyaa sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin waxaana dhegaysan doontaan qaybtii u dambaysay ee waraysigii fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahra mooge dareen jacayl baa ila dego dad iyo duuyo ma doonaye dabiica dad ay deeqdayo inaan ku daayo madankare anuu daraada u duubanoo jacayl idaaray la dadanba markaan ku doonay idiidayo dacar isiisood idayrise markaan ku daayeen dawa helay miyuu dabkiisii kugu baxo sidii kobduuraad oloolaysa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sannadihii u dambeeyey malaayiin qof oo dunida ku dhaqan ayaa si aada u adeegsada qaybaha kala duwan ee warbaahintu ay bulshada ku wada xidhiidho waxaana warbaahintaasi ka mid ah shabakadda facebook oo ay ku taxan yihiin amaba ay isticmaalaan in ka badan laba bilyan oo qof oo ku nool dunida dacaladeeda kuwaasoo u badan dhallinyaro waxaana marka laga yimaado kaftanka iyo sheekada ay isku weydaarsadaan goobtaasi sida oo kale xilliyada qaar ka dhalata suugaana kala duwan oo la xidhiidha waayaha ay markaasi ku sugan yihiin bal haddaba ka waran dhegaysta haddii adigoo shabakadaasi ay bulshada ku wada xidhiidhae facebook loo yaqaan ay kuugu jiraan amaba ay saaxiib kugula yihiin shan qof oo weliba ajaanib u badan aad haddana faan amaba booto hablaha ama bulshada kala fadhiisan weydo islamarkaana aad sheegataba in adiga lagugu bilaabay shabakaddan cabdilaahi faarax cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe waa nin dhallinyaro oo ku dhaqan amaba deggan degmada guriceel ee gobolka galgaduud waxaana uu jacbur amaba kaftan la xidhiidha shabakaddan ka sameeyey sheeko dhex marta isaga iyo gabadh dhallinyara balaan mar kale soo dhoweeya cabdilaahi oo horena cabdilaahi iyadana waxaa jirta tixgalo aad facebooka ka samaysay bal ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo aduu facebook ma leedahay ma isticmaashaa sise isku tihiin warbaahinta bulshada ama social media waxa la yidhaha aad iyo aad cabdixakiimow dad aada u fara badan baa igu darsanaa laba konga iyo mid soomaaliya iyo laba xabashiya war waa la badan yahay niyaw facebook aad iyo aad oo si kale kuma garata beesha caalamkao beesha caalamka o dhan baa kugu jira shan qof baa igu darsan aad iyo aad waa shan qof oo beesha caalamka ka kala socotay ee wadamadii dariska aad iyo soomaalida xitaa baoga saaraan iyo mararka qaar oo dadka waxaan jiraa koongadaas iyo isku qaqabso halkaas
soomaaliba ka gudubto iyaga qoladaas mad haysataa ha maadaama facebookiga uu shan qof gaaray oo commitya waxaan ku yidhi aaba lassoo daba qabanaynba waa yahay aad iyo aad aad iyo haddana aad haddana adigoo xaalkaa marayo shantaa qof haya shantaa qofna shantaa comment ka bixinayaan weliba ajanib ay yihiin oo soomaali ahayn su-aal baad haddana Aad iyo keentay aad.
odhanaysa facebook ma leedahay oo aad tix ka samaysa mhm maxay odhanaysa ha Aad soo beri ku dhaweed baan cabdixakiim maxamed shir waxau saaxib beri dhaweed baan inan maxaa la dhihi jiray inan magaalada iyaduna joogta haye sheekooyinka dadku ay la yaabi doonaan oo sheekooyinka waxaa leeyahay ninkan inamada yaa yaa u wada xirxida oo sheekooyinkan ka samayn jiri haye haye marka waxa weeyaan marka sheekadan inanta waxay dabad waxay ugu jireen halkii A- waxaan idhi arbacadii dhaweytaan anoo beledka suuq iyo boos iyo dhex maraya ina daaban buurani booto eguwer waashuu igu jiri bulhaanka waadna balanbalgabayada beyt dhan baad ku leedahay balse waa balaayiyo berihii bulshada iyo facebooka maad baran waxaan idhi batuunoy facebooka gebaygii berigii uhoreeday oo anigaa bilaaboo laiga soo duleeyo boqolaal qaxootiya bushashiga sameeyo beriis meel ku baariyo boyad shaaha geeyo eegadaan ku biile batuulay maxaa tiri ninka boyad shaaha geeyo aan iyo beriis meel ku baaray facebooka dhanba haye waxaa jira batuuladii su-aal aan la baygagay yarka bayri su-aalow deetana dulqaasoo beentaan daldalayow hageebaad bariiskii bayejiya hageyso qaxootiga ku biishaa socdebe waxaan ihi batuunoy haa wa su-aal bay da- hor dhigtay waxaan ihi batuunoy buskud iyo timaan buskud waxaan ihi batuunoy buskud iyo tamaandhoy ba- baradhadii la shiidiyo burcajiimaleyey bootar lagu walaaqiyey nagadaa bulshada iyo facebookahoodii horta ma isbaranaa bal waxaan intaan facebook iyo ciddan aan wax siiyey waxaaba intaan la gaadhin barashada ka horeysa ma haa isbaraa ma isbarnaada waxaa tiri waxaa tiri waxaa tiri batuuladii war aniga baariis iyo berigii ukraine baa laiga balogoreeyo cayn liiga beego eja caanbax baan ahay markaan beledka marayana wadadaas ku beegnahay dadku way ka bayraan beriskuna bulqaasiyo buuqawaale ii bixi adiguna bulqaasow bootaan balaagow yarka dhuxil bislaatiyo dameer beled lamoodow iga daa baryoodke facebook ma leedahay facebook ma leedahay marka mar kasta waxay ku hor taalla su-aasha ah barihii bulshada iyo facebook ma leedahay aada iyo aad dabeed waxaan idhi waxaan idhi batuunoy saaxiibo badan baan facebook ku leeyahay waa kuwa balaayiin boqol oo la kala baray oo haddana la kala baray faarax aan baloog idhi markii haray lasii baray oo haddana shan bahal qaadsanay aan baloog idhi iga badan bahdaas hal iyo baabah lagu daray iga badan bahdaasoo boostii aan daraa dhigay profile islaameed boqol sheera ii gaad leegtuna kasii badan fiyuuskuna bartiisii hal iyo baabah weeyaan haye adiguna batuunoy waxaan waxaan idhi adiguna batuunoy digaar dheemisleyey baabuur jajabay iyo barabakisla moodiyey waxa tahay baride balaha isku moogday mobilkaaga ii sheeg marka waxay tiri islaanta waxay tiri ninkan nin caadiya maaha way iga carartay dabeed adiguna su-aasha iyadoo halkay mar kasta su-aasheedu ka taagan tahay barihii bulshada ma haysataa oo facebook ma leedahay adiguna waxaad taagan tahay telefonkaaga ii sheeg mobilka haddaanan ma- dabcan facebook lahayn waxaan tiri maanta bal mobilkii ka qaado halka aad iska- kala soo xiriid marka facebookii mar haddaanaad aanad caan ka ahayn oo laakiin aad sheeganayso waxaad leedahay telefoonkanaa kaaga dhow iyaduna waxay leedahay kaaka halkaasay ka wanaagsantahy aad iyo aad dabeedna islaanti wuxuu war igu soo celisana anaan kuu sheegaya marka islaanta halkaas bay sheekadeedii kusoo xiratay oo halkaasay kusoo daboolatay iyadoo numberna laguma siin facebookna aad leedahayna kamaad jawaabin oo iyadana iskagama idaan xidhmin aad iyo aad aad iyo aad
haddii aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadeennii hore waxa waayadan bay inoo socotay silsilad sugaaneedii arraweelo oo meel xasaasiya inoo maraysay iyadoo inoo taagnayd leyla sagal cali faarax oo iyadoo silsiladda bilowday oo inta ay mar labaad ku soo laabatay islamarkaana sheegtay inta cid labada dhinac kala gurta la helayo silsiladda lasoo afmeero islamarkaana raggu ay haweenka hoggaanka ku hambaliyeeyaan hadduu lumay laboodkii hunga yahay inta u badan ka hallaabay dawgii hilinkii milguu yiil waxba lagu hadlayn karin dalna horumarkiisiiyo maatida ha wadin karin hagran mayna annaguye waannu howlgelaynaa imikiyo hadeertaba haddaydaan saxayn qalad maansadu hallaaqiyo hooto waran ku yuub tahay hadal kuu bannaan iyo hawraarta culus iyo maahmaahdu dow helin hoobaanta midhihiyo halxidhaalaheediyo hurti- murti lagama hoorshoo hanfi iyo cadceed kulul ku haraadi maynee intaan loo hayn waayeel garta hubin yaqaanoo loo helaayo guurtida heesaha inoo xidha hoggaankiiyo xilkiinnana haweenkaa u baxayee hambaliyada kusoo dara hambalyada ku soo dara ayay tidhi leyla sagal waxaynu dhegaystayaal u dheg taagaynayba waxay ahayd hambalyada dhanka ragga ka timaadee maba aanay soo daahinan waxaa isna silsiladda mar labaad ku soo noqday cabdilatiif cismaan faarax oo hargeysa deggan isagoo soo diray tix uu kaga fal celinayo qaar ka mida eedihii hore haweenku ay ragga ugu jeediyeen isagoo ugu dambaynna hambalyo iyo haliilnimo isu raaciyey haweenka mar haddii haweenkii isu habar wacdeen oo taladii hufnayd iyo waanadii haldoorka iyo hadalkii abwaanada hanjabaad u qaateen hilba ay igu yaallo kama daba hadhaayee aan hoga tusaalaha mar labaad higaajii kulligiin hareer maraa hablow dhagaha ii fura mahmaa horaa tiri haddii loo dadaalo taaj loo hagoogo dallad loo hadheeyana abaal waa halkiisee howraar qurxoon iyo ammaan lagama helo dumar anna haatan kama sugo waana la hujuumaa horor iyo dhurwaa iyo raggu waa habaarqaba inantii ku heestay waxaan heedha kaa idhi haacawga liitiyo mid kastoo haldooraba idinkaa habaayo hoobay u jiriyey horta yaad ku eeday midda kale haweeyaay habiil iyo qaabiil haween iyo rag waa kii weligii ishayn jiray sowtuu hangool iyo huudh iyo bursidan jiray habartiisa dili jiray heshiisnay ahaayeen sowtay hoyga joogeen ubadkooda haysteen horaadada u dhigayeen maxaa keenay heellada habeenkii bar soo jeed habdhallaanka oo tos heesihiinnu yaab leh hanti weeye dhaqankuiyo xilka hooyanimadiyo shaqadiinna hoos iyo howlihiinna gaarka ah hadal maxaad u gelisaan waxaad laacaysaan halis laan idiin hillaacdo haadaan ka lulataad soo haabaleedin iyadoo hargalayaad riyadii habeennimo nala soo horjoogtaan waxaydaan helayn baad intaa haybinaysaan hawadaa saraysaad heehaabaysaanoo hiyikaca naftiinaa dhib idiin horseedaye hidaheenna gaarkaa maxaad uga halcelisaan bal maxaad haweenow intaad tiinii hiifteen howlihii raqaban lahaa ugu soo hollanaysaan haasaawaheennii mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga hadhay murti uunay hore yidhi dumar hadal macaaniyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuuda lagu soo hogaanshaa haddii ay wax tari layd hambalyadii anaa diray anigaa haddeer idhi idinka ahliyeeya
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad uguna dambaysay ee waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siiyeen fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahra mooge sahra mooge jacaylka caawa horeynu sheegnay aynu ka shidanay xagga jacaylkaynu ka wadaynaa jacaylkaas adduunkaba ugu fiican uu sharwacowe waxa weeyaan halkaasa ka samaysanaynaa dareen jacayl dareenkaa iyo jacaylku markay israacaan ha xaalku waa bariga dhexesi kale ku begelaysa heestaasi ka waran heestani heestani waxay ahayd run ahaantii hees em, aad iyo aad u qiimo badanoo waxaan waxay ahayd isku daadso runtii isaguna dee ninkuna inantu dabacarare inantuna waxay lahayd waar heedhe berigii horeen ku jeclaayaan ku doonayeyba waa adigii iga tegee dee iminka hadduu dareenka adiga kugu soo noqday ya yalla soo sheeg sheegeen Naan la- ka dabaalacash dabaalacaashka waa sheeg sheegeen reeba Ay, haa.
gaag dareen jacayl baa ila dego dad iyo duuyo ma doonaye dabiica dad ay deeqdayo inaan ku daayo madan kare waxaan haweenkiigu direen gabdhi dalkeenna uga dideen dugsi u mooday docdaada un dakhar jacayl baa i dogto markaan ku daayuu dawoobaya dumar runay hadalku intaanu duulin ila dhame anuu daraada u duubanoo jacayl idaaray la dedanba markaan ku doonay idiidayo dacar isiisood idayrise markaan ku daayeen dawa helay miyuu dabkiisii kugu baxo sidii kobduuraad oloolaysa dadyuu baleega nabsiganoo damaaca wiilkan u fiirsada wuxuu daraatoo lumiyey buu imika dooni inuu hele
ya salaam ya salaam Thank you.
dhulkiisi kugu baxo sidii kobduura ololeysa iyo bareega nafsiganu damaacawitaanu fiirsada wuxuu daraato lumiyeyu imika dooninu hele
abbaayo waa ku jeclahay noo markaynu eegno iminka hanaanka ay ereyada iyo miisiga iyo laxanku ay u dhacayaan waxaad moodaa inay heesya hore ka duwan tahay sidii raab oo kale Raab, raab, Yani, ah, ah.
in, eh, yaa saaray iyo sida macnaha in, eh, maxaa loogu dooray laxanka waxaa een, waxaa horte midhaha iyo een, iyo muusiga waxaa iska Laxanka.
laxanka waxaa iskale nin la yihahdo cabdimaasa waa nin abwaana oo reer londana cabdi xuseen baa layah cabdimaasa ku magac dheer yahay Een, marka heesta shuruuco waxaan u malaynayaa balaa fankaba maan soo gelin markii naloo dhiibay Ah.
long time waqti hore ayadoo- cabdimaasa wuxuu ka mid yahay dadka abwaaniinta had iyo jeer aada u fishinka dheere jecel inay wax bedelaan oo markaa aad buu heestaa uga hadlayay muddo dheer oo odhan jiray waxaan doonayaa qaab dhaqankiina ku salaysan haddana ay dhallinyaraduna la qabsan karaan oo midhihii u fahmi karaan inaanu sameeyo markaa ha aad buu fishinkiisu u fiican yahay.
marka si kale kuma garatid ee waa hees digital weeyaan absolutely casriga la soconaysa iyo Ah, ah, dhalinyarada.
ah, ah, ah.
labadiiba la soconaysa Ah, ah.
waagaagaada heestaana ka gudubno En, eh, intaanan gebagabada iyo heesta ugu dambaysa cabdi siinin En, eh, sahray iyo waxa weeyaan maxaan ku idhaahdaa cirada iyo jacaylkii Ah.
intaan gaaru soo qaada ciraadii oo jacaylkii kala caaganaan jiray anaa caawo laboodaba la cawaysi maaye waleeci ciirsigayga ow calafiyo wad mooye walee ciirsigayga ow calafiyo wad mooye mid kaleba maca shaqo shirwacow een, waxaan Haye.
waxaan waxaan doonayaa inaan kuu sheego in aan horta heestan permission ka haysto ede saynab oo een, maalin dhexdaas igula kaftanto igu tilnaaheedhe bal heesahaygii taa doonaysid basahray waad qaadan kartaa haye dabeetana habeenkii aan doonayay heestan aan duubaan wacayo markaasaan ku edeheedhe maalintaad igu tarto heesahayga waad qaadan kartaa dee sawrunka ma ahayn laanna waxa weeyaan dee fanka waa in lays ixtiraamo oo qofku hadduu yahay qof legend oo saas oo kale ah dee heestiisii iskama qaadan kartid adigoon permission ka haysanin ogolaanshayadoon ka haysa adoon ogolaansho ka haysanin Exact.
Een, sidoo kale xasan ali samatar waa sidoo kale oo heesihiisa isagana permission baanu haysanaa marka taana waxaan waa labadoodana aad baan u salaamaya Waa laba xusuusin legend weeyaan.
weeyaan.
yes amee waa mar haddii aad ogolaanshiya jiro dabcan aan wayla wadaagi karnaa dhegeystayaasha Ha.
En, heestaana seynab ciiga maxamed dabcan saa tilmaantay iyo weliba cod ka saaray ama uga haatan dhegeysta habboon
Yeah.
gabagabadeen maraynaa n heesta ugu dambaysa haddaan cabdi ku dhiibo maraday imaka sahri n xuseen abciga iyo dib noo xasuusisay Haay, haay.
adiga dabcan heestaagii iyo heesa badan oo kalena dabcan waa jira maxaa adiga maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambayn dhegeystayaasha soo xuli lahayd waxaan ku soo gebagabayn lahaa ablaqo laga xusaa sidaada mid haybado hidiyo dhaqan hooyade hufnaan ku barbaarise hirdogo laacayo hilaaciif tiimiyay hantida waxaa loo dhaqdaa hubaal adigoo kale
hantida waxaa loo dhaqdaa hubaal adigoo kale macnaa waxaa intaa ragu ordaya loo xoogsanaya loo socdaa oo si adoo kale loo helo Ya, dee.
iscala saasaan kusoo gabagabayn doonaa Een, aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa Salaam, cabdi jaamac salaam.
qawajiye iyo weliba sahre mooge inaad nagu soo booqataan studio v o a washington waad mahadsan tahay thank you very much waxaan kaloo nuu mahad celinaa dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla shaqaalaha Kulligood.
shaqaalaha v-oda oo dhan oo isku Yes.
duuban ayaanu aad iyo aad ugu mahad reer celinayna america oo Reer- dhan reer isku duubantan maraykan soo haa khaasatan reer washington aan iminka ku sugannahay Aha.
waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaa ciddii soo abaabsiyey xafladdii aanu u nimi halkan oo ugu horeeyo jamaal oo j- een, ah een, Guddoomiyaha Jaaliyadda.
aad baan idin wada salaamay soo dhawaadaan ilaa waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin thank you guud ahaana dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenni cawayska washington tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo allaha waxaa laga xusaa sidaada mid haybado hidiya dhaqan hooyadeed dubnaanku barbaarisay hirdoogo laacayo ilaacibtiiniyay hirdoogo laacayo ilaacibtiiniyay ida waxa loo dhaqdaa hubaal adigoo kale hirdoogo laacayo ilaa ciftiiniyay hirdoogo laacayo ilaa ciftiiniyay sida waxa loo dhaqdaa hubaal adigoo kale halyay baa ku guursado nasiibkaagii waad heshee mana baliyo saran ducan kuu hibaynaye usuhayo usuhayo usuhayo hoyga fakalaye hoolay hoolay hoyaye halyay baa ku guursado nasiibkaagii waad heshee manaha baliyo saran ducan kuu hibaynaye usuhayo usuhayo